qanaweeyo meelbay ka
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan saakaad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqiidada wararkooda kaga imaanaya reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa shanta bisha disembar sannada labada kun iyo labaatanka qodobada barnaamijka aanu kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya faafayno ka soo baxaya mar kale dagaal beeleedyo ka qarxay deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo maleeshiyaad hubaysana ay isku farasaareen sida ay wax u dhacaan iyo wararkana kusoo qaadan doona waxaaska soomaaliya shirlooga ninkii israa'iiliyiinta dhulka reer falastiin oo ay dadka muslimiinta ay ku nool yihiin barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan kaalinta dowladda soomaaliya ka qaatay shirkaasi oo lagu qabtay dalka turkiga barnaamijkan ayaanu ku soo qaadan doonaa mas-uuliyiin sarsare oo ka mida dowladda soomaaliya ayaa arrintaasi ka warbixin doona waxaad kaloo maqli doontaan dhegeysa barnaamijkeenna qayb ka noqonaya digniin loo jeedinayo dadka reer guuraga ah ee xoolodhaqatada ay ku nool deegaano ka tirsan gobolka mudug halkaasi oo looga dalbayo in aysan ku dagaalamin dhirta iyo sidoo kale dhuldhaaqsimeedka oo aysan dagaal beeleed halkaasi ka abuurin barnaamijka ayaanu ku soo qaadan doona aad ku maqli doontaan saraakiil ka tirsan booliska gobolka mudug oo arrintaasi ka warbixin doona waxaad kaloo maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijkeena qayb ka noqonaya jubbaland oo gargaar bini'aadanimo gaarsiisay dad dhibaataysan oo ku nool deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaasi oo lagu qeybiyey barnaamijkeena ayaad ku maqli doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid noqonaya dhegeystayaal oo barnaamijkaanu ku soo qaadan doonaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya oo qaabilay danjiiraha dowladda turkiga u jooga dowladda shiinaha u jooga soomaaliya qodobadii ugu muhiimsanaa oo laga wada hadlay barnaamijkeena ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi waxaan ugu soo kordhay aan idiin soo gudbin doonaa farsamada istuudiyaha koowaad waa farsamo yaqaanadeenna sare ee radio muqdisho ugu horreeya maxamed cabdi qal barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degan ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaqiidaadda wararka
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon idiga ma ka maarantaa madaxojaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa hagaag dhegeystayaal haddii aanu ku horrayno dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir lagu qabtay dalka turkiga oo shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda turkiga shirkaasina waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan caalamka islaamka madaxdooda oo ay soomaaliyana ka mid tahay shirkaana ka qayb gashay mas-uuliyiinta shirkaa u matalaya soomaaliya waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaana uu faahfaahin ka bixiyey xildhibaanku bal xogta shirkaasi laga hayo waxyaaba ugu muhiimsan ee shirkaasi lagu soo hadal qaaday go'aanada shirka ka soo baxay kaalinta aadka u w shirkaas ay ka qaadatay iyo sida ay dowladda uga dhex muuqato dowladaha islaamka ee shirkaasi ka qayb galay telefoonka ayaan kula hadlay xildhibaanka gorantii waxaan weydiiyey bal muhiimadda shirkaasi bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamaya marka hore idaacadda qaranka adaariya muqdisho sidoo kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna salaanta islaamka ayaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu shirka aan ka qayb galay wuxuu ahaa shir looga hadlaayo arrimaha qudus iyo tacadiyada israa'iil ay halkaasi ka samayso iyo dalka dhacyada ee isato dadka runtii reer falastiin oo dunida muslimka arrintaasi ay aada ooga dhiidiyeen shir markaa arrintaas looga hadlaayo oo ay dowladda turkiga runtii walaalaha annaay ee hormuudna uu ka yahay had iyo jeer runtii tallaabooyinka iyo wax u qabadka dunida muslimka madaxweynaheeda mudane rajab tayyib erdogan ayaa shirkaasi ajandihiisa uu ahaa sidii dunida islaamka iyo weliba dadka ee qadariya xuquuqul insaanka inay arrin macasi ay ka midaysan yihiin ay ka gaaraan go-aan oo ka dhanaa falalka guracan ee israa'iil ay kula kacayso meelaha barakaysan ee runtii ay ku yaalaan dalkaasi maaragtay ee falastiin oo ay beetlquds ku jirto oo qibladii muslimiinta ee runtii intaanan runtii loosoo wareejinin ama aysan yacni kacbada maaragtay hadda ee xaggeena aan u tukano aysan noqon meeshii rasuulkeena maxamed salallahu caleyhi wasalam laga doofiyey oo habeenkii mexraajka maaragtay iyada maaragta ay tahay maaragtay dhammaan yacni amuuro fara badan oo aad og tahay baytulmaqdes inay ugu fadhido oo aan adduunka xataa ee dowladaha kristianka ah xataa ee ayaga ay isla qabaan fikirkaasi ayaa israa'eil tacadiyadeeda ay noqotay mid xadaafa dhibaatadana hadnadaayana soo sheegay oo reer falastiin oo xaqiiqatan mar weliba dhallaankeeda waayeelkeeda haweenkeeda runtii aynan waaba yeelaynin inta xabsiyada ee qiyaas-aan ku jirta marka la sheegay aadka runtii lala yaabayo ayaa waxay ahayd tiro u baahan in ayadana loo qayla dhaamiyo oo adduunka tallaabooyin loo wada dhan yahay aanan ka marnayn ururada caalamiga yuanka iyada loogu yeerayay dowladaha kale ee waaweyn sidoo kale ilaahay baaweyne siyaasadaha iyadana ururada kale ee heer gobol ama jamcadda alcarabiya ha noqoto ama qanduulida muslimka ha noqoto marka shirkaasoo aada runtii loosoo abaabulay ayaa dowlado waxaa kasoo qaybgalay shan iyo toddobaatan gaaraya oo soomaaliya aniga ka matarayay halkaasna ay kasoo qayb galeen guddoomiyayaal baarlaman eragu badan iyo xildhibaano iyo marti sharaf oo ayagana heersana ah shirkaasna waxaa furay guddoomiyaha baarlamanka dalka turkiga aan walaalaha nahay doctor mustafa nin la yidhaahdo waxaa sidaas oo kale iyagana runtii joogay guddoomiyaal baarlaman oo dalalka walaalaha aan nahay oo sida jibuuti oo kale ay joogeen oo yeman oo ayagana ay joogeenoo aanan ka marnayn shanta qaaradood saan ku sheegay oo latin america laga yimid oo africa laga yimid oo asia laga yimid oo dunida maartay muslimka markaad eegtid iyo dadkana carabkaba oo ayagana aada uga soo qayb galan marka madaxweynaha dalka falastiin bumazin ama maxamuud cabaas ayaa joogay dadkaasoo idin kulli maartay waxaa go-aanka ee meesha kasoo baxay saan ku sheegay uu ahaa sidoo garab istaagi lahaa qadiyadda falastiin iyo baytalqudus
waa gartay marka kaalintii aad ku lahaydeen shirkaasi iyo mataqaanaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi aad u gudbiseen ama aad ka tidhaahdeen ajandaha maxaa ka mid ahaa waa mahadsan tahay annaga ka dowlad soomaaliyeed waxaan nahay dalalka markaad fiirisid marka laga yimaado maaragtay wadamada islaamka oo aan ka mid nahay waxaa noo dheer soomaaliya inay tahay dowladihii ugu horreeyey wax ka as-aasay ururka islaamka oo runtii lixdameeyadii oo madaxweyne markaasi ali cabdilxismaan dalka uu ka ahaa ilaa yowmana haada soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa qadiyadaha ama dunida islaamka ama kan carabka markii aan hadda burburkiihii laga dambeeyey ee ka dambeeyey oo soomaaliya wax badan ay ka maqnayn fagaaraha fagaarayaasha caalamka ama heer gobol qadiyadaha jira adduunka looga hadlayo ama kan dunida muslimka ama kan africa iyo carab marka hadda waxay soomaaliya ay ka muuqanaysaa xaqiiqatan sida aad dareemaysid maanta shirkan ee toddobaatan iyo shan dowlad hadda meesha ay joogeen oo weliba qaar maart madaxweynayaal ay ahaayeen maarta inuu yahay yani soomaaliya mid ayada ee muuqaalkeeda iyo codkeeda inuu wax ku kordhinayo adduunkana loo arko inay tahay dal jira ee markaasi mudan in codkiisa ee adduunka maaragtay laga maqlo la dhegaysto kelimadaheennana ay ahaayeen kuwa oo ayagana kaabayay raggii nala midka ahaa ee wax ka yiri oo anagana meeshaan runtii kelimadii magaca ee baarlamaanka soomaaliyeed ee dowladii soomaaliyeed u taagnaa marta halkaasi aan ka yidhi marka dhammaan waxay ka turjumaysaa inay maanta aan nahay dal loo hanweyn yahay lana tabayo waayo martiqaadka iyo yeeritaanka iyo kasoo qaybgalka iyo casumaada waxay ka turjumaysaa jiritaankaaga waayo soomaaliya haddii shalay la halmaansa doonaa ama inay adduunkaba yani ayada mar inay ka baxday buu maaragtay gogorafikali maaragtay inay hadda maanta inay soomaaliya joogto ayaa taasi tusaale u ah inay soomaaliya ee maaragtay ee caalamka qadarin inay weli ku leedahay ayaa taasi astaan u ah marka wax badan anaga codkeennii iyo dalkeennii fikirkeennii balse aniga ereyadaydi aan adeegsaday ayaa qeyb waxay ka ahay haddayse dalal muslimiin ah ama laftirkooda ee qayb ka ah maaragtay dunidii carabta oo ayaga aan maaragtay uturaynin ee xiriir la yeelanayaan yuhuudda ee intaanoo dalalka adduunka ee ilaa brazil laga yimid ee ayaga maanta ay dhaleecaynayaan maxay maaragtay ka dhigan tahay sax ninkiisii saynta kaga fadhiya siduu ku istaagayaa anoo dhaliilaya in dowlado badan oo dunida carabta iyo wadamada muslimka ka tirsan ee islamarkaasi qayb ay ka yihiin mashaakilka dalalka muslimka ee ka jira iyo dhibaatooyinka ee maanta haysta ee halkii inay garab istaagaan laga rabay ee ayagu laftirkooda ay horinayaan oo ay maaragtay dhiiqada maaragtay ay sii qasayaan marka dowlado fara badan baa arrintaasi igu raacay oo tixraacay oo hadda waxa israa'il markuu maaragtay xiriirkeedii uu xoojinayay ninkii madaxweynahan ka horeeyey biden ee odayga ahaa ee uu soo saaray maaragtay waxa la yidhahdo tadbiix alcalaaqaat maaragtay ilaa dunida muslimka ama carabta inay xiriirkooda ay caadiyeeyaan dowlada aqbalay oo carab ah oo la samaystay xiriiro oo qoto dheer oo hadda aanan laga filayn arrimahaas oo dhan waxay lid ku yihiin baa la yidhi in maaragtay dunida muslimka iyadoo israa'iil sida uga xadgudbayso iyo muqadasaadkiisii in xiriir hadda ay la yeeshaan soomaaliya waad ogtaa heer ay ka gaartay baasaboorkeena annaga labada dal ee naga reeb banaa waxay ahayd in lagu qoro oo aanan la tegi karin maaragtay yuhuudda israa'iil iyo maaragtay iyo south africa oo cunsuriyad xoog ka jirtay marka mar weliba soomaaliya marka waxaa lagu yaqaanaa inay runtii isgarabtaaga iyo inay ka diidiso magartay dalalkana aada looga haweynaa kelimadoodana way ahayd waana runtii lasoo dhaweeyey kelimadeena waana noqotay yani waxyaabaha ee aadka maaragtay dareenka ee meesha dadkii kasoo qeyb galay ee xaqiiqada taabanaysay waayo dad ninkii ku gubtay baa soomaaliya tiraadaa maaragtay asigaa dambaskiisana inuu maaragtay uu ka cararo ay waajib ay ku tahay marka dalalka maanta ee anaga faraha lagula jiraan nahay siyaasad ahaan iyo ummad ahaan ee maaragtay qaarkooda ee annaga aan ku tabayno ilaa iyo dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii inay jireen dalal ee maanta soomaaliya burburkeeda qayb ka noqday marka haddana aan weli maaragtay weli qaarkooda faraha kala bixin marka taa in adduunka meesha ayagoo fadhiya dagooda ay ku shubtaan waxay u noqonaysaa yacni waxa waaye inaysan soomaaliya maaragtay ay kala saarayso cadowka cidda saaxiibku ah hataa marka loo baahan yahay in adduunyada meesha lagu falaanqeynayo waxyaabaha dhibaatooyinka ka jira in codkeedii wixii ayada ay qabto inay ayadana halkaasi si geesinimo leh oo ay ugu jeedsato marka taas laftirkeeda waxay noo ahayd arrin noo gaara oo soomaaliya waxa annagana na khuseeya dhibaatada qeybta naga ah inaan u bandhigno maaragtay dunida muslimka iyo dunida kale ee caalamka ka timid ee iyagana u haweynaa inay wax ka ogaadaan bal wixii kale adduunyada iyo wadamada muslimka ka jira soomaaliya oo kale ata
waa gartay brofesor adigoo aad iyo aad u mahadsan geesta kale waxaa aad isha lagu hayaa hadda warar ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe oo sheegaya in colaaduhu sii xoogaysanayaan mar kale beelaha gobolka deganna inay mar kale isfara saareen arrintaa bal maxaad ka leedahay
wallaahi waa su-aal xambaarsan murugo iyo biilo waayo dadka soomaaliyeed waxay isku dilayaan iyo waxay maanta iyaga dhexdooda maalin walbo dadka uu maartay kaga shidan yahay aanan la fahmi karin waxaa annaga nalaga haysto oo qiimaha badan ee aanan annaga u turaynin ama aanan u damqanaynin ee badaheenna ee nalagu cihiirinayo oo hawadeenna nalagu maaragtay maaragtay dumaysanayo wax weliba ee anaga dal ahaan ee horumar aan gaari lahayn cadowaaha faraha badan aan leenahay waxaan kaga mashquulnaysan gudaheenna maalin walbana waxaa laysku haystaa daaqsiin waxaa laysku haystaa meel beer maaragtay oo aniga ama geela iga daaqay ama aribaa iga daaqay ama sumin buu iga soo riixay waxyaaba ee aan runtii adduunka ay la yaabaan ummad wada dhalatay ee wada wada muslin ah homogenious ee adduunka ay u yaqaanaan inay yihiin inay maalin walba ay isku laayaan ama isku baabi'iyaan waxaanan micno lahayn halkii ayaga ay nabad ka shaqayn lahaayeen isku xidhnaan iyo maaragtay waxa ay ka fakarayaan adduunka ay la jaanqaadi lahaayeen horumarada socdo inaan mali aad moodin casrul jaahiliyadii ay- ay ku jiraan oo diin aan maanta ay- ay- ay haystaan marmarka qaar ee inay ku wareeraan waayo diinteenii qof muslim a ninka dila wuxuu ilaahay uu leeyahay wuxuu la mid yahay nin dadka waddan wadan laayay markaasi man qatala mu'minan mutacamidan meel kale ku leeyahay haddana ninkii si kas ah ee bareera u dila nin muslim ah fajazaahu jahannama midda kalena waa tan fakaanama qatala annaasa jamiican uu leeyahay ilaahay marka waxaa diintii la haystay loo ugu dhaqmi la'yahay oo dhibka ee loo joojin la'yahay oo caruurtii la dilaayo oo waayeelkii ee dhibaato maartay ku imaanayso qax iyo rafaad loo abuurayo fidno maalin walba loo daba taagan yahay waxaan laysku haysana qiimihiisa uu aad maarta ugu yaryahay maartay waxa ee maanta ee dhacayo ee ku halaabaya ama ku baabacayo waa arrin nasiib darra ah marka caqliga ha taliyaan leenahay war islaamnimadu ha talisaan leenahay war soomaalinimadu ha idin deeqadaan leeyahay ilaahay dhulkaa barwaaqada na siiy ee hadda maanta webiga shabeelle fatahaad buu u saaran yahay qarka waana ognahay shabeellaha dhexe inta jeer ee biyahaas ay soo fataameen waxaanoo dhan waa caro ilaahay ka dhalanaysa waay ummaddan aanan isgaranaynin ee maalin walba ee ayada dhiiga daadinaysa ilaahay subxaanahu watacaala weli naxariis ayuu noo hayaa maxaa yeelay adduunyada qaaraba dhulka lala gubay oo lala rogay annaga hadda waa ay imtixaanaadkan fatahaadyadan xanuunadan iyo waxaa yaryarka ah waa wax ilaahay subxaanahu watacaala oo maanta lagu jaribayo walanabluwannakum bishayin min alkhawfi bay ka mid tahay dartay waanku idinku imtixaanaynaa cabsi gaajo dadka abaarbaa wadankii ka jirto webigiibaa buuxa haddana yaa mushkilada ee annagana haysato waxaasoo dhan waxaa dhab waxaan qabti runtii ee ay ka imaanaysaa waa dulmiga dilka dhiigan ee la daadinayo waxaan micno lahayn oo soomaali oo dhan ee ayada ku haligmayso oo rafaada ayaa u fudud waxaanan yacni dowladnimo oo annaga ee aanan dan u ahayn baa noo fudud inaan ku dirirno inaan maalin walba ee dadkii soomaaliyeed ee masaakiinta ahaa ee dhibaatadan oo kale iyo mid la mid ah ayaga ay meel walba laga abuuro ayaa ayaga dan aad moodaysaa manaha shabeellaha dhexe maanta keliya meel aanan soomaaliya sidii loo joogo aanan fidda kala abuuraynin ma jirto si loo joogo waxaad maqlaysaa gobolka waxa waaye wax ka dhacay ee galmudug baa halkaasi wax ka jiro waa inta meeshan kisimaayo baa maartay laysku wada laayo haya ee shabeellaha hoose halkaasi ay ka taagan tahay iyadoo maalinba meel bay maartay ee bug ay ka leedahay ee maartay puntland bay maartay ee bug ay ka tiri yacni bas waa ummad un annaga ay noqotay nolol maalmeedkeena subaxdii markii lasoo kaco dhibaato uuna filiyo afka lagu hayo marka aad baan uga xumahay waxaana leeyahay dadka waxgaradka ah ee dadkaasi ama ha noqdaano odayaashooda ee dhaqanka ah ama ha noqdaano waxgaradkooda ama ha noqdaano culamaa udiinkooda ha noqdaano dadka kale ee mas-uuliyada ay ka saaran tahay ee hirshabeelle oo maamul goboleedkooda u yahay oo madaxweyne ugu horeeyo maaragtay cali buutlaawe iyo maamulkiisii iyo iyo iyo iyo wakiiladiisii ee maaragtay ee baarlamaankoodii in loo wada kaco laga hortago cidda fidnada wadata ilaahay diinta wax ay dhaartay ma jiro in wax loo sheego in taaifatana min almu'miniina aladiina iqtataluu hadday hadday dagaalaha la yidhi laba oo dhagayfa ama laba kooxood oo walaalaa in labada la kala dhex galo faaslixuu baynahum hadday mid diido fain bagad ixdaahuma qaatilo lati maartay qabxi xataa tafi ali ilaa maartay laga gaarsiiyo tan ayada aanan gar qaadanayn ee fidnada ayada ee aanan ka joojinayn in laiskugu tago oo oo maartay ilfaha loo qaado wax diinta maanta ayada ay ka tagtay male laakiin culimada ayaa waxaad moodaa inay runtii wax badan ayada xaggeeda la tabayo oo aanan xaqiiqadatan meesha laga rabo wacyigelinta inaysan badin waa tahay markii laga yaa markii la sheego maarta furakutis culimo oo aan runtii wanaag aan ooga hayno ee mar waliba miiriyaha ka hadasho ama masaajidada ka hadasho laakiin boqolkiiba sideetan iyo shan waxaan filayaa daatiin idaacadda qaranka inay maanta ay wax kale ay ku mashquulsan yihiin iyo amuuro kale oo aanan loo joogin inay ka hadlaan waxa taaganna markaasi inay ka lexleexdaan indhaha ay ka qabsadaan taasna laftirkooda waxaan culimadeena aan leeyahay kaalintiina way maqan tahay wax weliba dowladda yaanan xaggeeda loo soo riixine kaalinta ilaahayna idin qoray ee rasuulkeenana sallallahu calayhi wasalamna idinkala dardaarmayne kaalintii idin qaata ileen waxa waaye alculamaa warisatul ambiyaa'i waa la yidhi culimadu waxay dhaxal ay u yihiin ambiyadii balliguu minii walow aayana rasuulku waa suu idinku yiri oo iga gaarsiiyey aayadoo xataa allaha ka dhigay
oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya ayuu ligasialkaasi ahaa oo inagu warbixinayey faahfaahin uu naga siinayey shir uu ku tagay dalka turkiga oo looga hadlayo caalamka islaamka ay fadhiyeen oo looga hadlayey arrimaha tacadiyada ah ee ay falastiin ka geysteen ciidanka israa'iil iyo dhibaatadii muslimiinta waddankaasi iyo falastiin ku sugan lagu geystay halkaasi iyadoo madaxda caalamka islaamkana ay sheegeen in arrintaasi ay ka dhiidhinayaan oo aysan u dulqaadan doonin barnaamijka waa faaqiidaadda wararka halkaad nagala socotaan waa radio muqdisho gobolka mudug oo degmada jariiban ay ka mid tahay dadkii ayaa ka barakacay maadaama deegaano tuulooyin ah ay roobabkii ka curteen halkaasi ayaa dadku ay u guureen waxaana wararku ay sheegayaan in saraakiil ciidanka booliiska ka tirsan iyo nabadoonno waxgaradka gobolka ka mid a inay tageen dadka u tageen oo ay uga naqda iyo roobabka ay dadku inaysan ku diririn oo aysan ku dagaalamin ayaa looga digayaa waxaana ay booliisku u sheegeen haddii ay rasaas dhacdo ama ay colaado halkaa ka dhacaan in ay dusha saaranayaan mas-uuliyadda odayaasha ku sugan halkaasi taliyaha booliiska ee degmada jarriiban iyo odayaal dhaqameed ayaa halkaa kula hadlay shacabka waxay biyay u baahan yihiin degsiimay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin nolol bay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo dowladda puntland iyo federaal iyo dunida muslimka oo dhan waxaannu ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan dadkaa dejintiisa ilaahay baa mahadda iska leh hadda saacadda tan waxaa la hayaa waxay haystaan naq bay yimaadeen naqu hadduu xooluhuba ha ku badnaadeen naq bay joogaan laakiin waxay u baahan yihiin nolol kale u baahan yihiin gacan bay u baahan yihiin saacaddaa waxaan dejinaynaa gaari cadhamaydlah oo xoolihii ka dejinaynaa waxaan leeyahay marka sidaas ha loo soo wada gurmado gacanna ha loo siiyo ummadda soomaaliyeed ummadda meesha isugu timid baaq baan u diraya waxaan leeyahay ilaaliya kow nabadgelyada ha la ilaaliyo deegaanka ha la ilaaliyo dhirta ha la ilaaliyo ugaartana ha la ilaaliyo haddii aan intaas lagu xadgudbo ayadoona waxay noqonaysaa tillaabo kale oo sharci darraa hubka ha la dhigto guryihiinna hubka dhigta meeshaa nabadgelyo weeye wax dhiba kama jiraan hubkiinna guryaha dhigta si nabadgelya oo sharaf leh oo ad gacnaha isku qabsataan u daaqanaqaas ilaahay hawsha halkaanaan ku hayno allaha nugu asturo horta annaga hawl badan baana dul taala allaha nugu asturo midda labaad waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer puntland ama dibadda ha joogeen ama gudaha ha joogeen ganacsato iyo haween iyo dhallinyaro iyo shirkado iyo kambaniyo intaba dawladda puntland waxaan rabnaa in loo gurmado dadka kan haddii dadku dego oo dhulka la qabsado markaa ka bacdi baahi khaasaa soo baxaysa laakiin hadda baahi kulligood ay ka saman yihiin baa jirta halkaas aad arkaysaan baa baabuurku degahayaa rati ma wato rag xoogla ma wato wuxuu biyo ku qaata ma wato dhulka ma kala yaqaanoo meelu dega ma yaqaan waxaa laga yaabaa dad badan oo aan raashin haysanina inuu ku badan yahay oo ku dhex jiro awrtu galdagob bay ka timid boocamay ka timid waxay ka timid godobyar iyo galxamur bay ka timid meel walbay ka socotaa waxaan rabnaa dadkaan in loo soo gurmado oo biyaha iyo daawada iyo gaadiidka cunnada intaasaa ka horraysa biyahaa u horreeya daawada qofka bukaa ku xigta gaadiidkaa ku xiga qofku jeerigaanka intuu biyaha ku qaata guriga ku geysan karo raashinkaa ugu dambeeya raashinka u daraan jiray oo hadda u dambeeya waxaan rabnaa annagu hadda saaka dhowr booyadoodoo biyahaannu carro geygeynay oo meela geygeynay waana baahi joogta ah haddana waxaan rabnaa inaan abaabul gallo inaan reer jarriiban iyo reer garacad isu qaybinno oo dadka inta waxgaradka gobolka mudug xubno ka mida ayay ahaayeen iyo taliyaha booliiska degmada jarriiban oo dadka uga digayay in ay ku dagaalamaan naqda iyo sidoo kale ceelbiyoodyada inay ku dagaalamaan ayaa looga digaya shacabka guud ahaan barnaamijkeena faqiidaadda wararka ee radio muqdisho ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa waxaanu mahad celinayaa farsamo yaqaan maxamed cabdi khalaf iyo bahda la shaqaynaysa ee caawinaysa barnaamijka waxaa lana socodsiinaya oo soo saaray maxamed daahir degane hees wadani ah ayaan barnaamijka ku soo gabagabeynaya oo aan filayo dhammaantiinba inaad ka wada bogan doontaan tan iyo intaannu mar kale dib u kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhegaysatay waxaannu idin leennahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu